nuur waa mahadsan tahay horta marka hore waxaan rabay inaan xasuusiyo dadka idaacadda dhegaysanayo inaanan ahayn markii ugu horeysay oo dowladda maraykanka ay xirmato oo budgetka inta laisku mari waayo miisaaniyadda inta laisku mari waayo ay xirmato laakiin regan markii laga soo bilaabo marar badan ayaa xirmatay wakhtiyadan casriga regan markii laga soo bilaabo dhowr mar ayaa xirmatay oo markaasna xisbiga dimuqraadiga ee qalka hoose haysteen clinton laba mar ayaa xirmatay oo republikaanku ay haysteen aqalka trump ugu dambeey hadda way xirmatay oo weliba trump xiligiisii labadii kun sideed iyo tobankii iyo labadii kun sagaal iyo tobankii bilowgeedii waxay xirnayd bil iyo maalmo marka waa wax iska normal ah oo siyaasad ahaan markii wax laisku mari waayo miisaaniyadda dowladda xisbiga markaas meesha haysamaan xisbiga kaleenta markii budgetka laisku mari waayo inay dowladda ay xirmato oo kadibna markaas wada xaajood la galo oo compromise la galo oo kadibna markaas dowladda dib loo furo waa wax iska normal waa dhaqanka oo d c washington lagu yaqaan inta badan waa gartay marka haddii lagu heshii waayo ansixinta miisaaniyadda ka hor kowda bisha octoobar oo biri oo axada ku beegan sidee ayuu u saameyn doonaa dowladda federaalka iyo shaqaalaheedaba
nurow berigii hore xiritaanadii hore waxay ahayd in xisbiga markaas meesha haysto iyo xisbiga kaleenta isku qabsadaan miisaaniyadda dowladda laakiin kan wuxuu uga duwan yahay kan hadda laga yaabo inuu dhaco in u badan taha inuu dhaco habeenka oo oktoobarkooda ay noqonayso xisbiga republikaanka oo aqalka hoose haysto dad ku jira ayaa diidan budgetka in la meel mariyo ayagu waxay ku doodayaan in oo dowladda qarashkeeda uu zaa'id yahay marka in la yareeyo budgetka fikirkaas marka wax lagu bedelo oo alternative fiicanna maysan keenin marka gruubkaas oo ayagu dhanka midigta fag ah ayaa ku dhegan marka taas ayaa hadda loo socon lahay waana aqalka hoose xisbiga jamhuuriga uu ku yaro badan yahay aqalka sare xitaa ma ahan marka taas ayaa keentay siyaasadahaan in laisqabsado oo dowladda budjetkada la meelmarin waayo waqtiga loogu talagalay ilaa haddana weli waa lasjijiido laakiin uma muuqata in xal la gaari doono
ismarwaagan siyaasadeed cawaaqibka ka dhasha ayay shacabka maraykanka ku eedeyn doonaan madaxweynaha mise afhayeenka aqalka wakiilada runtii de dowladda dad badan ayaa u shaqeeya dowladda federaalka ilaa laba milyan shaqaalaha sivil laba milyan iyo xoogaa waa ka badayin sorry saddex milyan iyo xoogaa waa ka badayin shaqaalaha siviliyanka ah militariga markii lagu daro contractyada dadka ka haysto marka dad badan ayaa shaqadii ka fariisan doono iyo servisyada dowladda ay bixinayso o dhan marka wax badan ayay saameyn ku yeelan doontaa marka su-aasha ugu weyn waxay tahay inay xirmanayso waa loo badinaa kowda bisha laakiin intay xirnaan doontaa waay inta laisku haysto marka saameynta hadba waxay ku xiran tahay inta maalmood sii xirata inta maalmooda dowladda ay xirnaata ayay ku xiran tahay mar walbo eedda yaa qaadanaya runtii horta waxaa eedda qaadan doona aqalka hoose ee republikaanka oo ayaga haysto oo gruubka khaasatan diidan oo dhanka midig oo midigta fog ah oo hadda la mari laayahay kuwaas ayaa eedda loo tirin doonaa iyo ninka weliba speakerka ka ah aqalka hoose marka taas ayay eedda u badan tahay laakiin camuuman markaas kusoo duubto haddii dowladda isha dhan ay noqoto oo dhaqaalihii hoos uu dhaco madaxweynaha madaxweyne bidenna saameyn ayay ku yeelanaysaa ololihiisa doorashada waayo dhaqaalihii hadda lala tacaalayay haddii marka dowladda ay xirmato servisyada ay xirmaan marka waxay noqonaya inay dhibaato u geysato economiga dhaqaalihi hadda lasoo kobcinayay marka marka dambe waxay ku xiran tahay hadba qof walba ayay saameyn ku yeelan doontaa ama xisbiga republikaanka ha noqoto ama xisbiga hadda meesha haysto madaxweynaha ka tirsan yahay ha noqoto marka cid walba saameyna ku yeelanaya laakiin hadba saameynta waxay la ekaan doontaa waxay ku xiran tahay saameynta intay la ekaanayso inta dowladda ay xirnaato inta beriya sii xirnaato taas ayay keenaysaa marka saas ayay u muuqataa laakiin in run ahaantii dowladda ay xirmanayso waa loo badinaa laakiin su-aasha waxay tahay intay xirnaan doontaa waaye intaas ayay saameynta marka la ekaan doontaa siyaasad ahaan ayaana laisku mari waaye budgetka in la ansixiyo marka taas ayaa keentay welina waa socotaa aqalka hoose doodiisii aqalka sarena waxbuu wadaa laakiin inta waxay u muuqataa inaan laga baxsan doonin dowladda xirmato